barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eeda ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal idin lahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan waa sabti bisha juunna waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sare cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah maanta oo kale waxaad maqli jirteen barnaamijka madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsanaan doona dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo bilaabay in ay caruurta saboolka ah wax baraan xilliyada habeenkii waxaa jirto dhallinyaro ay ka go'an tahay inay garab qabtaan walaalahooda soomaaliyeed qof maanta haddii aad gacan qabatay waxaad badbaadaysa noloshiisa noocay doontaba ha ahaatee haddii aad waxbartay waxaad hagaajiso mustaqbalkiisa saas daraaddeed dhallinyarada soomaaliyeed haddii aanu nahay waxaa naga go'an hagaajinta jiilka soo koraya mustaqbalkooda
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese qodobo ka mida warkii dunida ciidamada booliska ee dalka biljam ayaa xidhay labiyo toban qof oo loo tuhmayey falal argagixiso kadib markii ciidamada ammaanku ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen tobannaan guri oo ku yaala daafaha magaaladaas ama dalkaas howlgalkan ayaa socday habeennimadii jimcaha ilaa saaka sabtidii sida laga soo xigtay xafiiska xeer ilaalinta ee dalkaas war ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa lagu sheegay in boolisku ay baadhitaan ka sameeyeen guryo ku kala yaala ilaa lix iyo toban xaafadood oo badankoodu ku yaala ama hareeraha ka xiga magaalada caasimadda dalkaas oo ah ee brussels waxaana guryahaas laga soo xidhay ilaa afartan qof oo waraysiyo kala duwan lala yeeshay baakistaan ayaa dib u furtay marin xuduudeedkeeda torkhom ee looga gudbo dalka afghanistan marinkan oo ka mid ah kuwa aadka u mashquulka badan ayaa bakistan ay dib u furtay toddobaad kadib markii labada dal ay isku dhaceen islamarkaasina ay askar kala duwanay ku dhaawacantay dhacdadaasi taasoo horseeda inay marin xuduudeedkaasi la xiro goobtan oo isaga kala gudbaan kumanaan qof iyo kolayo ganacsi ayaa mas-uuliyiinta dalka bakistan waxa ay sheegeen inay ogolaan doonaan in ay ka gudbaan dadka haysta waraaqaha sharciga ah ee dalkaasi afghanistan iyo sidoo kale waxa iyaguna loo ogolaaday inay ka gudbaan gaadadka sida alaabooyinka ganacsiga halkaasi u maraya
duhur wanaagsan ramadaan kariim ramadaan mubaarak idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan halkanna waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka madaasha dhallinyarada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhallinyarada ka soo baxday jaamacadaha ku yaala muqdisho oo hadda bilaabay in qaarkood ay caruurta danyarta ah ay waxbaraan xilliyada habeenkii barnaamijka waxaa muqdisho kusoo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaadkana barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa dhallinyaro jaamiciyiin ah oo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa wada olole ay ku doonayaan sidii wax lagu bari lahaa caruurta danyarta ee kasoo jeeda qoysaska waxbarasho iska bixi karin haba ugu badnaadeen caruurta barakacayaasha ku jira kaam ku yaala magaalada muqdisho iyo daafaheeda barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona maxamed nuur cali oo loo yaqaan nuuraani yunis nuur faarax iyo yaxye maxamed cabdulle oo dhammaantood ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ku wada waxbartay qaarkoodna u ololeeya in wax la baro caruurta iyo kuwa aan waxbarasho iska dhiibi karin maxamed nuuraani doorka dhallinyarada kaga aadan in wax la baro caruurta danyarta ah gaar ahaan kuwii jaamacadaha kasoo baxa maxay tahay bismillaah cabdiqaadir waa macsan tahay ummadweynta soomaaliyeed ee dadka muslimka dunida daafaheeda jooga waxaan leeyahay horta marka hore ramadaan kariim ramadaanka ramadaankiisa allah nagu gaarsiiyo bash bashay barwaaqo haddii aan usoo gudbo su-aasha ay weydiisay runtii waa muhiim sababtoo ah qofka insaanka waxaa la yihahda saddex qeybood uu ka kooban yahay kow wuxuu ka kooban yahay qofka jismi laba ruux saddexna qalbi marka jismiga waa layska ogyahay waaliduu leeyahay waa hooyo aabaan dhalaan oo aan u jeedno Een, ruuxda min allahi ka timid laakiin cilmiga markii la yidhaahdo waxaa inta badan barbaariya een, a- qalbiga aan yidhaahdo waxaa lagu barbaariya ama lagu koriyaa yani aqoonta marka een, dalkeena nasiib darada ku dhacday een, dhowr iyo labaatankii sano ama rubac qarnigii aan soo dhaafnay oo ahaa dagaalo sokeeya iyo in la waayey kaabiyaashii waxbarashada iyo kaabiyaashii dhaqaalaha la waayey caruur badan oo soomaaliyeed waxay noqdeen kuwo yani awoodi waayey inay waxbartaan sidaa daraaddeed een, dhibaatada maanta dalka taalla een, waxaa kow ka ah jahliga dhulkan yaalo jahliga oo caruurteen aan waxba la barin oo aan ujeedno mustaqbalkii ummadeena iyo ubixii dalka oo laamiyada taagan marka haddii aan nahay aqoon-yahankii soomaaliyeed dhallinyaradii soomaaliyeed wax baratay waxaa waajib nagu ah inaan u istaagno arrintaas een, wax ka qabano intii karaan keenaa inkastoo dhibaatada dalka taalo ay tahay dhibaato heer qaran ah heer dowladeed dowladnimo u baahan tahay laakiin haddana waxa waaye aqoon-yahanada kaalintooda inay qaataan weydi
yunis ee, caruurtan aan waxbarashada haysan ee qaarkood hadda dhallinyaro waxbartay ay kaamamkii iyo meelaha wax ka qabanayaan maxay tahay doorka dhallinyarada eh, jaamacadaha kasoo baxday shaqa la-aanta ah iyo kuwa shaqeeyaba idinkaga aadan inaad fursad siisaan waad mahadsan tahay cabdiqaadir marka hore ummadda islaamka iyo soomaalida meel walba joogto waxaan leeyahay ramadaan kariim Mm, doorka dhallinyarada uga aadan in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan kaamamka magaalada muqdisho iyo daafaheeda kaga aadan inay waxbaraan waa door muhiim u ah waa door lama taabtaan ah sababtoo ah qofka waxbartay iyo qofka aan waxbaranin mar waliba waxaa wanaagsan qofka waxbartay dhallinyaradeena waxaa ku wanaagsan oo mar walbana aan u taagannahay sidii aan ku caawin lahayn walaalaheen soomaaliyeed kuwooda aan waxbaranin ee ku dhaqan kaamamka magaalada muqdisho sababtoo ah doorka nooga aadan ayaa wuxuu yahay marka koowaad in marka hore aan sameyno olole sida haddaba ay wadaan qaar ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho ololahaasi oo ah in habeenkii loo tago kaamamka loogu tago guryahooda loogu tago goobaha ay joogaan caruurtaasi loona sameeyo goobo ay wax ku bartaan loona sameeyo buugaagtii iyo wixii agabka uga bixi lahaa sababtoo ah qofka markaad wax bartay waxaad bartay q- noloshiisa qayb ka mid ah ayaad soo hagaajisay marka dhallinyarada waxa uga aadan doorka uga aadan wuxuu yahay hagaajinta mustaqbalka ubadka berrita soo koraya
yaxya haye Een, marka hore een, ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto waxaan dhihi lahaa een, ramadaan kariim een, haddii aan usoo gudbo qodobka dooda oo ah dhowr doorka ay dhallinyarada ku leedahay een, in dhalinta kale la caawiyo ee kaamo ku nool waxa ay tahay in een, mar walba dadka hadda soo koraya hadda aniga jiilkeena waxaan kusoo kornay colaado iyo qax iyo wax fara badan maadaama hadda dalka oo soo kalay een, kabasho in dhallinyarada waxbaratay ay ay caawiyaan dhallinyarada kale ee kaamaam ku jira ee la daalaa dhacaya een, waxbarasho la-aanta een, waqtigoodana qayb ka mida ay siiyaan dhallinyarada soo koraysa oo u baahan in lasoo garab qabto een, waana wax muhiim ah in aan dhalinteenii een, ka fikirno een, aan ka shaqeyno cabdiqaadir iyo v o dana aad bay ugu mahadsan yihiin in barnaamijyo noocan oo kale ah la sameeyo oo idaacadaha laga sii deeyo oo laguna baraarujiyo dhalinta waxbaratay inay kuwa kale waxbaraan een, waxaana hadda anigoo qolooyin dhalinyaro ah isku aruursanay inaan deegaanimada hadda qaxootiga ay ku badan yihiin sida duleedka magaalada muqdisho oo kale aan ka sameyno goobo yaryar oo sida dugsiyada markay fasax yihiin oo kale jimcaha khamiista iskuullada marka la fasaxo gale een, waqtiyada habeenkii oo kale in aan dhalinyarada waxbarno oo aan ka taageerno in wax la baro ee ay waxbartaan een, dhalinyarada markii wax la baro ay arkaan walaalahooda oo garab taagan oo mar walba caawinaya waxay noqon doontaa inay noqdaan dhalinyaro beer jilcan berrina kuwa soo koraya walaalahood ah wax u qaban kara marka waxaa jira arrinkaas waa arrin aada muhiim ah waana in lasii wado barnaamijyada noocan oo kale ah oo dhalinyarada lagu baraarujinayo kuwa waxbartay
Eh, maxamed nuuraani waxaad ka shaqeysaa eh, waxbarista eh, caruurtan iyo say minxa ku helaya kuwooda kasoo baxay dugsiyada sare sidee bay u socotaa hawshan seed u qabataan seed ku bilowdeen
Een, waa su-aal muhiim ah runtii een een laba iyo tobankii bishii sebtembar laba kun laba iyo tobankii ay ahayd markii la aasaasay jimciyadda dhiirigelinta waxbarashada soomaaliyeed ee magaceeda loo soo gaabiyo sema taas oo ay aasaaseen een, aqoon-yahan soomaaliyeed oo markaas arday ka ahaa jaamacadaha dalka ku yaala een baahidaas oo runtii keentay yacni markaan aragnay arday badan oo soomaali ah ama muwaadin badan oo oo cunug yar oo caruur yar oo soomaali ah oo xaq u leh inuu iskuul aado balse laga soo ceeriyo markuu waayo lacagta uu bixinayo oo aan ognahay dalkeena maanta qofkaan jeebkiisaan buurnayn inuu iskuulsan aadi karin iskuulna aan aadi karin jaamacadna aan aadi karin arrintaas oonan ka dhiidhinay waxaan aas-aasnay een, jimciyad lagu magacaabo sema oo ka shaqeysa arrimaha waxbarashada jimcidaas oo aan ku bilownay inaan yani is abaabulno markii hore ilaa iyo afar qof camal aan aanu bilownay aan u tagi jirnay warqada aan u qornay runtii markaad tiraahdo aad iskuul aad tagtid ama jaamacad aad tagto oo qof keligiis aad tahay aad tiraahdo niyo waxbarashaan rabaa cidna kaa yeeli mayso waxaa lacag keenso laakiin ummadda soomaaliyeed weli damiirkii uu ku dambeeyaayo haddii afar qof oo muwaadiniin soomaaliyeed inta u tagaan oo ay warqad u dhiibtaan oo codsi ay yidhaahdaan annaga muwaadiniinaan nahay annaga jaamacad waa haysanaa laakiin shacab soomaaliyeed oo dhibaataysanaa jiro dad aanaan awoodinaa jiro markaan dhahnay runtii arrintii aad ayay usoo dhoweeyeen jaamacado badan oo maanta heer waxaan gaarnay ilaa dalka suudaan aan afar qof u dirno dad siddeetan ku dhow yacni maanta jaamacadihii dalka noo dhiganayaan iskuulaadka dalka ku yaala noo dhiganayaan runtii waxaan dhihi karnaa ummadda soomaaliyeed ma xuma inay iscaawisana diyaaray u tahay balse waxay la-dahay keliya wax oo nidaamyo oo organise gareeya jimciyadda sema waxay ka shaqaysay in ay soo celiso intii karaankeeda ah in la helo yacni da-yar soomaaliyeed oo aan waxba haysan oo sabool ah haddana awood u leh inay waxbartaan waxaanu ogaanay markaan fiirinay dadka lacagta haysta iyo dadkaan lacagta haysanba in ay waxbarashadu ku habboon tahay dadka lacagta aan haysan oo runtii maadooyinka loo dhigo iyo wax walba loo sameeyo yacni sidooda ku keenayo boqolkiiba boqol yacni kaalimaha jaamacadaha ayagaa noo gala hadda dadkaan geynay iskuulaadka aan geynay jaamacadihii aan geynay ayagaa kaalimaha galo dhibaato badanaan ka marnay markii la fiiriyo runtii oo dadka qaarkood aan wacyigelsaneyn ay ku yidhahdaan waddanka iska n g o badan yahay oo oo qofaa ku dhahaya mashruuc ay usoo qaadatay laakiin inta badan dadka inta badan oo awareness-kooda iyo wacyigalkooda aada u fiican yahay aad bay kusoo dhaweynayaan laba iyo tobankii bishii sagaalaad ama september laba kun laba iyo toban ilaa hadda maanta way shaqaynaysaa jimciyad sama weligeedna ma jirin wax fan ah oo ay raadsatay ama hay-adaha ama noocaas ay u raadistay ma jiraan keliya waxaan ka shaqayn jirnay waxbarashada jaamacadaha runtii macaamiisheena waxa waaye cafwan macaamiisheena waxa waaye in aan ardayda soomaaliyeed aan waxbarno dadka customerkana waa ayaga dadka annaga hadda aan wax ka dalbanayno waa muwaadiniin soomaaliyeed oo jaamacadihii jooga runtii annaga aad baan ugu faraxsanahay weliba in proposal la qorto dibadda loo aado waxaan ka ka habboona is leenahay in soomaalida wax la iskugu raadiyo maantana horumar badan baa jiro jimciyaddan meel fiican bay maraysaa runtii
yunis tilaabadan in la qaadaahay qof walbaahi way soo dhaweynaysaa laakiin ficilkii baan maqnaa dhallinyarada waxbarata ma u diyaarsan yihiin inay kaamonkii tagaane dadka dhex istaagaan
cabdiqaadir horta ma dhihi karno dhallinyarada soomaaliyeed dhammaantood way u diyaarsan yihiin inay kaamamkii tagaan laakiin waxaa jiro weli dad damiir leh dhalinyaro ka dhiidhinaysa in walaalahood ay ku fiirsadaan dhibaatada waxaa jirto dhalinyaro ay ka go-an tahay inay garab qabtaan walaalahooda soomaaliyeed qof maanta haddii aad gacan qabatay waxaad badbaadaysa noloshiisa noocay doontaba ha ahaatee haddii aad waxbartay waxaad hagaajisay mustaqbalkiisa saas daraaddeed dhallinyarada soomaaliyeed haddii aan nahay waxaa naga go-an hagaajinta jiilka soo koraya mustaqbalkooda saas daraaddeed waxaan dhihi lahay ma ahan waxaa jirta dhalinyaro badan oo jaamacada kasoo baxo fadhi ku dirada jooga waqti badan kaga lumo saad sheegaysana fursadaha bannaan iyagaas inay tagaan xerooyinka iyo meelaha dadkan wax lagu bari karo maxaa diidan cabdiqaadir weli wacyigooda ayaan gaarin weli waxaan wadnaa anaga wacyigelintii inaan dhalinyartaas aan gaarsiino waxaan wadnaa in iskuullada aan tagno oon dhahno nasiiya qayb yar oo aan caruurta wax ku barno weli waxaan wadnaa hawsha ma ahan mid dhow sababto ah maalin walba tilaabo ayaa la qaadaa maanta tilaabo haddii la qaaday oo lagu bilaabay in kaamamkii la tago berri waxaa la gaarayaa in la sameeyo iskuullo waaweyn oo dadkaasi wax lagu baro saas daraaddeed wacyiga ayaan weli gaarin laakiin weli waan wadnaa wacyigelinta dhalinta soomaaliyeed in ay gaarto qof waliba inuu qof wax baro waana middaas mid naga go-an
yaxye in in xerooyinka la tagaahi waa midda keliya dadka saa sheegta dhiirigeli ku heli karaa laakiin dhallinyaradii jaamacadaha ka soo baxday ma u taagan yihiin ma muuqataa cabdiqaadir dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira intaana barnaamijyada noocaana la bilaabin oo kale wadooyinka iska fadhi jiray geed iska fadhi jiray markii loo sheegay lagu yirina xooggiina waxaad ugu faa'iidaysaan walaalihiina kale maadaama aad tihiin indhihii dad dalkan iyo bulshadan dadkii hogaaminayey waxay qaar badan garwaaqsadeen inay waxay ku jiraan qalad yihiin isla markaasina ay dhalinyarada walaalahooda garab qabtaan ay saacidaan ay la shaqeeyaan marka kuwa waxbartay xataa waxay u baahan yihiin qaarkood in la wacyigeliyo lana tusiyo la yidhahdo hayaa kasoo kacay dadkiina wax maysan baran dadkiina waa inaad wax bartaan mar walba aad dhalinyarada garab qabataan taasna waa tan keliya in dadka la wacyigeliyo loo sheego waxbarashada muhiimadday leedahay marka maanta aragto cabdiqaadir oo boogi qalin wato iyo inta shaqada ka imaaday u tagay arday wax dhigaya ee boog watay wax qoraya ee le wax sameeya adigoo waddada fadhiya waxaa ku qabanaya booska maanta walaalkaa galay adigana buuxi marka waxay u baahan yihin dadka in la wacyigeliyo way waxaan leeyahay ardayda badankooda soomaaliyeed boqol kiiba sagaashan diyaari u yihiin inay xoogooda iyo aqligooda iyo maskaxdooda uga faa'iideeyaan dhalinyarada hadda joogta
maxamed nuur iskuullada dadka maamulka ka ah ma yihiin dad u bisan inay caruurta noocaas ay gacmo qabtaan dadku doorkana marka laga yimaado iskuullada maxaa kala kulantaan
n ha way ubsilihiin inta badan n marka laga reebo eh, dadka qaarkood n dee bulshadana isku mid ma ahan ay kala duwan yihiin markasta bulshada laakiin nisbadan fiirinaynaayo tirada ugu badan ee bulshada n runtii shacbiga soomaaliyeed weli maanan arag n dad intaan u tagnay aan dhahnay n problemka ama dhibaatada jirto intaan u sheegnay naqaabil waami weli ma dhicin iskuulaadka waan ugu mahadcelinaynaa sida jaamacadaha iyo iskuulaadka dugsiyada sare n waxaan horena waa u sheegoo dee n ummadda soomaaliyeed diyaar bay u yihiin inay isgarab qabtaan balse shakiyaa jiro ummadda dhexdeeda ah oo qof waliba uu leeyahay hebel ha soo bilaabo Waa haddii wax la qabanaayo qof bilaabaa loo baahan yahay laakiin haddii la bilaabo qof kasta contributionkiisa iyo in- intuu ka lahaa saamigiisa inuu ku geysto diyaar u yahay waxaana leeyahay n dalkan waxaa iska leh soomaali mustaqbalka ummaddaana waa dhallinyarada soomaaliyeed oo da-yarta oo maanta derbiyada jooga ama kaamamka ku jira ama kuwa aan kaamamka ku jirin aana loo jeedin kuwa kaamamka ku jira runta mararka qaarkood waa ka xanuunsadaa Een, laakiin waxaa ka daran yacni dad kaamam aana ku jirin aa jiro kaamam hataan aana aboodinba oo derbiyada jooga een, hadalkoon aan lasoo qaadin mararka qaarkood waxaa laga yaaba hay-adaha ama oo dadka yacni rabaan inay dadka caawiyaan inay kaamamkii tagaan oo dadka laamida jooga aana loo jeedin kuwaas laftirkooda in yacni il gaara lagu eego waxaa jiro dad derbi jeef ah een, waxaa jiro dad aan aan aboodinba inay hataa buushkii ay tagaan ama kaamamkii ay tagaan Een, annagu waxaan u baahannahay haddii aan nahay da-yartii soomaaliyeed inaan jaaniskeena aan qaadano runtii een, aabayaasheena iyo awoowayaasheena fursad nooma siinin inaan annaga aan sidii ayaga wax usoo barteen oo berisamaadkii ay usoo een, yacni fursad usoo heleen inaan u helno laakiin annaga waxaan u baahan nahay haddii aan nahay da-yartii waxbaratay maanta in usha annaga nagu dhacday aysan ku dhicin walaalaheena kale ee jiilka naga dambeeya aan u istaagno een, waxbarashadoodan aan ku istaagno haddaan ummadda waxba la barin adduunku waxaa lagu qiimeeyaa qofka baniaadamka human capital waxa la yidhaahdo Een, qofka haddaan waxba la barin adee qof iska socda oo shaati surwaal ugu jiro wax macana ma sameynayo ee qofka wuxuu wax yahay oo nolosha wuxuu ku yahay oo ma la tirsan karaa inuu wax barto mutacalim uu yahay wax barto Een, waxaan is leenahay dhib ka jiro een, wax laga xalin karo dhalinyarada soomaaliyeed keligood xalin karaan uma uma eka runtii laakiin waxaan ka rabnaa dowladda soomaaliya inay u istaagto arrinkaas dhalinta soomaaliyeed ay dhiirigeliso ayada laftirkeeda ay u fududeyso tasiilaadaa jiro lasu fudeediyo sida een, meeshii positionkii ama booskii wax lagu bari lahaa buugaag iyo qalimana loo baahan yahay ardayga qalanjibiyey oo aqoon-yahanka ah oo derbiga fadhiisaan hadda uh, hore usoo sheegnay uusan laftirkiisa awoodin transportationka haddii la yidhaahdo een, kaamkaas tag waxna soo bar een, bog iyo qalina qaybi haddii la yidhahdo waa dhibku meesha ka dhici karo waa dareemi karnaa laakiin haddii dowladda ay tiraahdo een, haddii bugaagtii iyo transportationkii waa lagaa dibirayaa laakiin aqoontaadii iyo waktigaagii ugu faa'iiday ummadda haddii la yidhahdo wax badan baa isbedeli karo marka dowladda waxaan leenahay een, kaalintaada qaado een, dalkan wuxuu u baahan yahay badbaado ca- yacni een- een- een xagga tacliinta ah dadka qof dhaawaca haddaad aragto oo waddada maraayo oo dhaawacan qof kasta u gurmado laakiin jahligana dhaawacay qof arkaysa wuu yaryahay qofka aqoonta le keliya arki karo Een, sidaa daraaddeed waxaan u baahan nahay inaan aragno ee aqoon-yahanku ay arkaan dhaawacyada badan ee yaala magaalada oo jahliga sababayo
yonis dadka wax la barayo xerooyinka naftooda ma diyaarsan yihiin see u arkaan
n cabdiqaadir dadka wax la barayo naftirkooda ma diyaarsano sababtoo ah markaad u tagtid hooyo soomaaliyeed oo shan caruur haysato caruurteeda aan wax u barasho aanaysan markaad u tagtid waxay ku leedahay waxaad igu soo qaadatay n g o waxay ku leedahay mashruucaad igu soo qaadatay marka fanka wax iga sii marka waxaa adag in laga dhaadhiciyo hooyadaasi waqti ay kugu qaadan inaad tiraado hooyo wax n g o kugumaana soo qaadanin waxaana dhalin soomaaliyeed waxaanu nahay dad soomaaliyeed ay ka go-an tahay inay dadku wax baraan sababtoo ah dal hormar haddaa arag dadkiisa ay wax bartay saas daraaddeed dhalinta soomaaliyeed waxay u istaageen sidii ay ku hormarin lahaayeen dalkooda sababtoo ah dalka horumarkiisa keliya ma ahan in wadooyinkii iyo jidadkii la dhiso sababtoo ah dadka waxaa laga dhisaa maskaxda markii aad shacab aad dhistid aad ka soo dhidiso maskaxda waxaad dhistay dal dhan saas daraaddeed dhalinta soomaaliyeed haddii aanna waxaan u taagannahay in shacabka soomaaliyeed aan ka soo dhisno dhanka maskaxda saas daraaddeed sida aad sheegtay weli uma diyaarsano dadka jooga kaamamka iyo meelaha barakacyaasha iyo kuwa jidadka taaganba in weli loo tago oo la yidhaahdo fikirkaana idin wadnaa weli uma bislo laakiin weli waan wadnaa dhalin fara badan waa la qabtay haatanna weli hawshaasi waa lagu guda jiraa insha allahna waa ka miro dhalin doonaa waa gartay ee, ugu dambeyntii aan maxamed ku laabto waxaan rabnaa inaan ee, sidee bay dowladdu iyo cid walbee waxbarashada taageerta u taageeri karaysaa dhallinyaradan maxayse tahay waxaad isleedihiin way tahay in dowladdu ay ku bixiso ee, maadaama uu jiray barnaamij la jiray go to the school caruurta lagu talagal wax ku bartaan maxaad diidan iskuulla saada
Een, runtii waxaan dhihi karnaa dowladda barnaamijkaas markay aasaastay waxay samaysay yani goto school ay aasaastay dowladda barnaamij mashaariic ayadaa gacanteeda ugu jireen waxaa jira n g os ama hay-ado ka shaqeynaya oo local n g os ah ka shaqeynaya arrimaha waxbarashada dowladda ma sameynin inta u yeertay uma sameynin ay tiraahday xaggee wax idin marayaan bal intaasna ku kabsada oo accountability ay jiri doonto waa laisla xisaabtami doonaa intaasna sameeya ma dhihin balse ayadoo jiraan hay-adihii n g oskii dad volunteera ku shaqeyn jiray intaasoo sano intaasoo waday dowladda markay timid waxaa la yidhi eh, de wasaaradda yani waxbarashada ayadaa haddana la wareegto barnaamijkii ayadaa sii qabatay marka meeshaan ma jirin wax wada shaqeyn oo dhanka n g oska hay-adaha ka shaqeeya arrimaha waxbarashada wada shaqeynta la-aantaas waxay sababtay dowladda mashaariicda markay go-dan in la joojiyo oo dadka ay kala tagaan Een, wadanka security-ga ama ammaan ahaanna markii loo fiiriyo dadka haddii la yihahdo dowladda halkaas furutay qof iska maskiin hadde waa iska garanaysaayoo de inta badan kuma dhiirin karaan dadkii laakiin markii la yihahdo Ah, ya aad iyo aad ba- baqdinaa jirto marka haddii laakiin hay-ad loo mariyo meel kasta oo soomaaliya jooga waa la tagi karaa wax weyn ma ahan ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay soomaalida runtii astaanay leedahay laakiin inta badan kuma camal fasho waxaan dhahnaa soomaaliya toosoo toosoo isku tiirsada hadba kiina taagdaran taageera weligeena markii lasu yimaado oo soomaalida wax yar nin madaxa uu khudbeeyo keliya un baan isla dhahnaaye baashaan kuma camal falno marka soomaalida waxaan ugu baaqi lahaa bal horta ninkii hadba kiina taagdaran taageera weligeena saasaan dhihi lahaa aniga
Een, doorka dowladda wacdan dabcan waa door muhiim ah waana door aada u weyn laakiin dowladda waxaan dhihi lahaa gaabis weyn ayaa xaggeeda ka jira markii dhinaca waxbarashada da-yarta iyo dhan walba markii goto school la sameeyey dowladda iyo unicef dabcan waxyaabo fara badan ayaa la sameeyey iskuulo fara badan ayaa la dayactiray laakiin meelay ku dambeysay ilaa hadda cid taqaana ma jirto saas daraaddeed dowladda dhankeeda gaabis weyn ayaa jiro laakiin doorka ugu aadan ayaa waxay tahay in mashruucyada la siiyo dhalinyarada soomaaliyeed oo la yidhaahdo bal adinkiyaa dhalinyaradii ah adinkiyaa taagan adinkiyaa ololeynaya adinkiyaa socda waxaana idiin haynaa bal kaaleya wadatashi ee dhalinyarada kala tashato dowladda iyo wasaaradda waxbarashada sidii lagu horumarin lahaa dhalinta soomaaliyeed heerka waxbarashada waa inay wadatashi guud ay ka sameysaan
Een, wax yar waxaan ku dari lahaa een, horta waxaa jirto inta badan dhalinta soomaaliyeed oo dalka gudihiisa wax ku bartay waa dad aad u dadaal badan runtii inta badanna waxaa la yidhahdaa diaspora beryahan dambe iyo daljooga oo isku dhegan yihiin marka waxaan dhihi lahaa inay wada shaqeeyaan dhalinta soomaaliyeed kii dalka jooga kii dibadda joogaba dadka wax bartay inay ummadooda wada badbaadiyaan oo aan la kala qoqobin aan la dhihin diasporaan ahay aan ahay daljoogaan ahay Een, wax badan ayaan u jeednaa maanta een, een, wax badan laisla qabsan lahaa qofka diasporada me- hoteelada ay tagaan iyo ragga ay la fadhiistaan waa la yaqaanaa dadka aqoon-yahankii waxbarta dalka jooga aan ahayn sidoo kale marka meesha laftirkeeda four point five ka soo socotay waxaan leenahay daljoogi dibadjoog inay isla wada shaqeeyaan Aad baan u- Een, horta arrinka diasporada iyo daljoogta labadaas arrin waa arrin aad muhiim ah oo ay walaalkii maxamed ka dhawaajiyey waxaa loo baahan yahay een, dhalinyarada hoteelada iyo meelahaas waxyaabahaas een, shirarka qaadanaya inay wixii ka soo baxo oo faa'iido ah ama wadatashi ah ay la wadaagaan kuwii kale oo hore dalka u joogay waa a- aada u weyn aada u weyn doorka waxbarashada si weyn bay wax ugu yeelan karaan waayo diasporada hadday caawiyaan dhalinyarada dalka jooga ay sharla qaataan ha howlo mashruucyo waaweyn ha ay sameeyaana jiro dad diaspora ay qabtaan way ka qaadan karaan een, haddii aan usoo laabto midi kale oo dowladda sidee wax ugu qa- een, wax ugu tarin kartaa een, habka waxbarashada soomaaliya waxaa jira goobo fara badan oo ay dowladda hadda ka saartay een, dadka hore u deganaa isla markaasina si dan guuda aanan weli aan loogu shaqeyn qaar bannaan iyo qaar kaleba waxaan idan ka codsanaa in goobahaas si qaab dan guuda loogu shaqeeyo dadkana wax lagu baro een, dhalinyarada hadda u taagan inay dadkooda wax baraanna ay uga faa'iideeyaan
Een, horta walaalkii cabdiqaadir sida uu sheegay een, diaspora iyo daljoog intaba dabcan waxay u taagan yihiin sidii lagu horumarin lahaa dhalinta soomaaliyeed dabcan diaspora dabcan waa wax hadda oo lahan wado waa dadka hadda u istaagay in hawshan la qabto laakiin ma ahan in la yidhaahdo dadkan waa diaspora ama dadkani waa in la kala qaado dhalinyarada soomaaliyeed waa mid waxay u taagan yihiin horumarinta shacabka soomaaliyeed saas daraaddeed waxaan kula talin lahaa in dhallinyaradu ay u midooda een u istaagto ay hal go-aan qaataan oo ah sidii looga wada shaqayn lahaa soo sidii looga shaqayn lahaa garaadka iyo kobcinta ubadka soomaaliyeed dhammaantiin aad baad umaadsantiin adinkaa mudan intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a oo toddobaadkan igala qayb galeen maxamed nuur cali oo u ololeeya waxbaridda caruurta soomaaliyeed yunis nuur faarax oo ka mid a dhallinyada waxbaratay haddana ku howlan waxbaridda carruurta barakacayaasha iyo maxamed yaxya maxamed cabdulle oo hadda ka mid a dhallinyarada sidii wax loo bari lahaa carruurtaasi u ololeynaya magaalada muqdisho intaynu ku lug doona barnaamijka lamida nabadgelya
cabdiqaadir maxamed cabdulle aad buu umahadsan yahay iyo barnaamijkaasi madasha haatanna waxa aad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno koob america ee ka soconaya qaaradan maraykanka ayaa kuwatafaynalihiisa waxaa xalay wadanka maraykanka ku wada ciyaaray dalalka beru iyo colombiya kulankan oo ahaa mid xiiso badan ayaa sagaashanka daqiiqa loogu talagalay iyo wakhtigii dheeraadka ee lagu darayba waxa uu kusoo gabagaboomay eber iyo eber iyadoo labada kooxood ay goolal iska dhalin waayeen sida caadada ahaydna waxa ay dhinacyadu ku kala baxeen rigoorooyin oo laba iyo afar ay samafinalaha usoo gudubtay xulka dalka colombia xulka dalka peru ayaa iska khasaariyey laba rigoore waxaana ay dhaliyeen labo halka xulka dalka colombiana ay dhaliyeen afartii rigoore ee loo dhigay sidoo kale waxaa haddii aynu eegno la ciyaari doono kulmo kale oo ka tirsan coba america samafinalihiisa iyadoo kulmo xiiso badan ay caawa dhici doonaan coba america centenario ayaa kuwatafinalaha kulmada dhici doona waxaa caawa ka mid a dalalka argentina venezuela ayaa dheeli doona sidoo kale waxaa ciyaari doona mexico iyo chile afartaasi kooxood labada wadan ee kasoo baxa waxa ay ku biiri doonaan dalalka mareykanka iyo sidoo kale dalka colombia oo kuwatafinalaha kasoo gudbay oo samafinalaha hadda ciyaaraya euro laba kun lix iyo tobanna waxaa la dheelay kulmo ka tirsan shalay toole ilaayo xalay kulmadaas oo ahaa kuwo aada iyo aada u xiiso badan ayaa dalka spain waxa uu guuldaro naxdin badan duldhigay xulka dalkaasi turkiga saddex gooli waxba ayaynu kaga awuutranaadeen xulka dalka turkiga saddexda gool waxa u dhaliyey xulka dalkaasi spain alvaro marata nalito iyo alvaro marata oo mar kale dhaliyey iyadoo dalka turkigu ay noqonayso guuldadii labaad ee soo wajahda hore waxaa uga soo adkaaday xulka dalka croatia oo gooli waxba uga soo adkaaday croatia iyo jek republicna laba gool iyo laba gool ay ku kala baxeen inkastoo croatia ay labada gool ku horumartay ayaa haddana waxaa markaasi ay jek republic sameeyeen in ay dadaal dheeraada geliyaan ciyaarta iyagoo iska barbareeyay labadii gool ee lagu horumaray xulka dalkaasi croatia ayaa afar dhibc iska leh spainna lix dhibcood ayaa iska leedahay gruubka iyada hogaaminaysa sidoo kale kulamada kale ee la ciyaaray waxaa wadankaasi sweden guuldaro gooli waxba kala kulmay xulka dalka talyaaniga iyadoo daqiiqadii siddeetan iyo sideedaad eider uu gool u dhaliyey xulka dalkaasi talyaaniga talyaaniga kulankii labaad ayuu guuleystay waana wadanka gruubkaasi kasoo baxay iyadoo ilaayo hadda dhinacyadu kale ay isku diyaarinayaan in ay kasoo baxaan gruubkaasi kooxaha ay ciyaarayaan kulamo xiiso badan ayaa sidoo kale maanta la dheeli doonaa oo wadamada ciyaari doona waxaa ka mid a xulalka iceland iyo hungary sidoo kale portugal iyo austria ayaa wada ballansan oo dheeli doona belgium iyo ireland ayaa sidoo kale ka mid a kulamada dhici doona dhegeystayaal xubintii cayaarahana halkaas haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaara inala socodsiinay intaasna dhegaystayaal waxaa naga idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta saare cabdi axmed iyo hano ismaaciil xuseen farjir iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.